dhacdadan degmada wardheer ka dhacday waan ka xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa dad ka dhintay sida waa lix weeye aan xorta ku hayno dadka dilay annagu waxaan isleenahay waa dad dana gaara la weeye n kale oo keliya in badanna odayaasha iyo waxgaradka degmada wardheer waan u sheegnay waayo dilalkii dhacahayey ma jirin wax laba qabiilaho isuga hor yimaadeen oo xabad isku rideen dad ku dhintay waxaan isleenahay dadka falkan geystay iyo kuwii horeba ujeedooyin baa ka dambeeya ama ha ahaadaan ururadan argagixisada ah ama ha ahaadaanba maaragtay kuwo iyaga laftoodu dana ka raadinhaya inay qabaa'ilka isku dhacaan marka sidaa darteed waxaan isleenahay dadka ficilkan geystay xitaa hadday yihiin dad hal reer ah ka socda hadday yihiin waa mabaadii kalaa ku jirta ee ma aha uun qabiil wax ka dhexeeya maaha waa dad dana gaarala weeye sida kuwa hore loo qabteen hadii la yidhahdo in loo qabtaan yani aan rajaynayna hay-adaha amnigii iyo ciidamaduna howlgalladii way ku jiraan ilaa xal iyo saaka marka tuunku ilaa hadda wararka aad helaysaan ama cadeymaha idin soo gaaraya ma waxay salka ku hayaan aanooyinkii qabiilka hadda ka hor beelihii hadda ka hor isku dhacay xoogo xooga ku dhex jira oo annagu had iyo goor hay-ad amni ahaan aan madartaay xogtoodan aan raadinayna in badanna aan bulshada uga sheekaynay baa jira waayo labadan qoys hadda way isdhex degan yihiin magaalooyin ay wada degan yihiin oo boqon baa jira haddii dagaal qabiil oo foolka foola u jiro kuwaas baa dagaalami lahaa laakiin cidda la dilayo markaad eegto cid weyn oo daaho socoto ah cid guri jiirta oo maaragtay aaban dagaalba ku jirin weeye cidda la dilayo dadkaa wax dilaya marankay doona iyagoo ha u maraan oo ha is yidhaahdaan uga faa'iidaysta aragtidan qabiilka dhex taalla laakiin waa dad ujeedooyin gaarala weeye oo ku dhex jira qabiilka weeye waatay hogaan dadku markii hore murad jiray dawladdu way ku kala saartay odayaashiina way maaragtay ogolaadeen go-aankii shalay bay heshiiska saxiixeen wixii hore ee ku kala maqnaana soomaalidu waxay dhihi jirtay maaragtay cadaska iyo kafanka amay odhan jirtay soomaalidu ay dhaqanka u lahaan jirtay marka hore laga bixin jiray qofka dhinta way kala qaateen wax dhibaataa ma jirin marka dadkii aan tuunsanayn ee aragtida urur lahaa unbaa haddana ficilkan fuliyay saan aaminsannahay marka waxay noqon wixii hadda ka dambeeya inaan weji kale u gallay noqon haddaa la yidhaahdo waa tahay waa tahay hogaan marka aad leedahay dadka aragtida urur yaad ula jeedaa aragtida urur marka falfaafaahi ururka shabaab oo kale inay dadku dad ficiladooda fulin haya ay yihiin baa dhici kartaba waayo ficilada noocana cidda samaysa waa argagixisan weeye masaajid dhexdii dad ku jira in lagu laayo dagaal qabiil maaha dagaal qabiil maaha waa dad ururadu way badnaan karaan laakiin argagixisadoo kale waan tuunsannahay inay raadad ku dhex leedahay qabaa'ilada dhexdooda ay ku dhex yeelatay oo ay rabaan inay maaragtay falal argagixiso ay fuliyaan ujeedkoodina iyagoo uu yahay inay inay dadku dagaalamaan waxaa kaloo dhici karta dad dana siyaasadeed leh oo uba arka inay qabiilku dagaalamaan filarity ka timid xagga dawladda inay noqotay ku dalaceeyaan raba kuwa awgeed u samaynhayana way dhici karaan magacay dooni hala ahaadaan waa tahay hoggaan waxaad ka shanqarisay aragti urureed sida al-shabaab oo kale dabcan miyaynay ahayn inay ciidanka deegaanka ama ciidanka federaalka ay joogaan xuduudaha si amniga loo sugo loola socdo dhaqdhaqaaqa al-shabaab si ayna deegaanka usoo gelin way joogaan amniga deegaanku boqol kiiba boqol waa sugan yahay laakiin ficilka dhacahaya markaan dhowray hadda aan eegnay ficilka noocan oo kalea waa dhaqan argagixisa wey ciday doonib ha ahaato boqolkiiba boqol hadda waa iyaga kuma odhanin laakiin ficiladooda bay u egyihiin waxaa kale oo iyadna ay noqon karaan dad iyaguna leh yani ujeedkooda uu yahay uun inay qabaa'iladu dagaalamaan tallaabada aa qaadaysaan hoggaan maxay tahay hadda maadaama hadda falkii dhacay ka xukuumad ahaan iyo ka hay-ad amni ahaanba waxaa weeye maadaama kuwa ficilkan sameeyey ujeedkooda uu yahay inay labada reer isku dhacaan oo dagaal dhexdooda uu maro waxaan leenahay dadka waxgaradka ah ee labada reer ka soo jeeda inaysan arrintaa dhicin inay ka shaqeeyaan hay-adaha amnigu waxay sameeyeen howlgal ballan oo eriyadii ay wax ka dhaceen miyigeeda iyo magaalooyinkaba ay ka wadaan baa jira xoogo hordhaco ay maaragtay helahayaanna way jiraan marka hawshooda way wadahayaan gacan kubiila baa lasoo qabanayaa ciddii laisleeyahay ama raadadkeeda la helo inay waxaanu ay ku lahayd raadna waa waa waa la qaban haddaa la yidhaahdo sharcigaana la horkeeni ugu dambeyntii dhacdadani maadaamay tahay dhacdo uuba oo hadda ka hor horay u dhicin maxay tahay fariinta bulshada aada u dirayso hoggaan fariinta bulshada aan u dirahay waxaa weeye deegaanka soomaalidu maanta boqol kiiba boqol waa nabadgelyo nabadgelyadaasna wax uu gaadhay maaragtay guulo badan oo dhaqaale iyo kuwo horumarineedba in amnigeena aan ilaashanno inaan samayno cadawiyadii shisheeye ay nagu soo duulahayey guulo badan baa laga gaadhay oo deegaankeena amni baa laga dhigay haddii ay yihiin kuwa argixisada shabaab iyo haddee kuwo kale yihiinba waxaa jira marka ajendayaal hadda la abuurahayo oo la doonayo in reeraha dhexdooda la isugu dhufto iyadoo loo isticmaalahayo dhul kan anaa leh iyo anaa leh dhulka qofku wuxuu ku leeyahay gurigiisa beertiisa iyo ceelkiisa dhulka kale waa dhuldaafsimeed dadka soomaaliyeed iyo dadka xoolodhaqatada ana cid walba way daaqi kari meeshii ay roob ka do-am ay u malaysiin xoolaheeda ugu noolaan karaan marka sidaas darteed ajendayaashaas ay wadaan ururo argixisa ah ama kuwo ujeedooyin kale oo siyaasadeedle ay wadaan waxgaradka dhalinyarada aqoon-yahanka deegaanka soomaalida joogta inay ka hortagaan kuna kaalmeeyeen hay-adaha amniga maquladada